Cabdirasaaq Cabdi Muumin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ayaa muddo koow iyo toban sano ah noloshiisa ka maareeyay xirfadda sawir qaadista iyo duubista muuqaalada aroosyada iyo xafladaha magaalada Beledweyne. Shaqadan ayuu ka maareeyaa nolosha qoyskiisa asagoo ka debera laba carruur oo uu dhalay. Cabdirasaaq Cabdi Muumin ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qaabka uu ugu shaqaysto xirfaddan.
shaqadeeda waxaa u arto cameraman waxaan ka shaqaystaa aroosyada sawir qaadista xafladaha waxa dhan adiga waxaa waa wixii oo wallaahi sawir qaadiska waxaa soo bilaabay labada kun afar iyo tobankii ilaa hadda ku guda jira meelo badanaan kasoo shaqeeyey sida NGO-yada badanaa waa kasoo shaqeeyey ilaa haddana waa u shaqeeyaa Een, xafladaha waa qabtaa oo dugsiyada qur-aanka ah Een, xafladaha oo qalin jebinta waa qabtaa ayadana marka waa caqabado fara badan waa iska jiraan waxaa waaye hada sida aroosyada camal caqabado fara badan waa lala kulmaa marka waxaa waaye shaqadaas iska guda jira waa nolol maalmeedkeeda kasoo dhacsadaa wallaahi hadda waa aniga xaaskeeda iyo carruurteeda hadda waa isla joogaan waxna waa iga dhinteen marka alxamdulillah waa waa igu filan tahay waxa hadda la waa ii joogto wallaahi een, waxaa ku dhiirigelin lahaa inay wadankooda iska joogaan iska shaqaystaan wadanka shaqo waa taalaa shaqo waa buuxdaa marka waxaa ku dhiirigelin lahaa inay wadankooda joogaan ay shaqaystaan aroosyaha mar caqabado fara badan waa lagala kulmaa Een, xafladahan laakiin caadi wax caqabad lagama la kulmo caqabadana waxa iska weyn ma in la iskaga dulqaato ileen nolol maalmeedkan ka dhacsadaa ma wixii caqabad ah waa in la iskaga dulqaataa Qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa bogaadiyay shaqada uu qabto Cabdirasaaq.
Een, waxaan ku dhiirigelinayaa inuu shaqada uu haayo ee, inuu halkaa ka sii wado waayo een, wuxuu bulshada usoo bandhigaa wax wanaagsan marka waxaan leeyahay wiil kartile weeye guuleysa in badan waxaan dhiirigelinayaa eh, walaalkan eh, marka waan ku dhiirigelinayaa shaqadan wanaagsan ay noo hayaan Eh, waxaan leeyahay halkaa ka sii wad shaqo wanaagsan baa inoo haysaa marka waan ku dhiirigelinayaa shaqadaada halkaa ka sii wad ayaan ku leeyahay Magaalada Beledweyne waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo abuurtay fursado ganacsi iyo xirfado shaqo si ay uga maarmaan in ay dalka ka tahriibaan.